أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس الحادي عشر درسي تم إكوات من دروس أبي شجاع آه، في الفقه الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة waybuwaa hamay baa ka dhex jarnay xeelkii axkaamtiis axkaamulxayd axkaamulxayd yaa ka dhex jarnay tacriiftiisii iyo aqsaamulxayd wacadad dimaa alatii takhruju min farji lmar'a muddat lxaydi azamaniya wa akharuhu wa aqaluhu wakadalika duhru iyo muddadiis ah xugunshe oo cumriga yani almuddatu min alcumri waay almudda alatii yumkinu an taxiila fihi lmar'a kulu dalika tajaawazna arrimahaas oo dhan ha ku gudubnay imaha ka sheegnay dersigii tubanaad geekmay baa inta ku galaanayha gabirtam haddii aada qabto xeel qabto zamankii aadadiya la rooga shariga ilaahay ma inbanaan may xaaram ku ah wakadalika qofka hadduu janaabado magalka usuun haddii janaabo qabo janaabada sabab kasta ka gallo usuuna may inbanaan mayn xaaram ku ah hadasul akbara la raadiso qaba kadalika haddii hadathul asqar bini aadanka qaba marka waxyaabahan oo dhan isla wadaagsayan walna waa isla wadaagsa warna gabirta gaaran aadada oo kale gabirta gaaran eed waan hadathul akbar waay hadaadka sidiidas waay hadathul akbarka markun junub iyo aadaya aan qiibsame kan aadada xeelka e gabirwa gaaran ay haweenka kan oo may leerahay janaabadana gabirtina ku suurta galaas janaabada galaas magalkana gale hadathul asqar kana usuuna yoo dhan weysilaantana yoo dhan ku suurta galaas markuu ahkaamtaas dhan yaa inta ka sheega joorna ii qiibo salaada kumada insha allahu tacaala yaa inta ka sheegaan wayaxrumu may xaaram ahaaday bilxayli bisabab ilxayli aadadii saabtiya may xaaram ka ahaaday wanifaasi bisabi nifaasi nifaaskii saabtiis may xaaram ka ahaaday dhiiggii umuli dhiig dhalmadii thamaaniyatu ashyaa sheeyaalo siyeed ayaa xaaram ka ahaaday siyeed sheeya xaaramkaa siyeed sheey madiisu leey maalan markii una safiinatu safiinada un roogni oo kale casharatu ashyaa ayaa sheegaasi safiinada fargagan dheey may waa hal qodob iyo ka darti hal qodobna may leraay oo oo abushujac in sheegaan ayaa safiinada sheegtay dalaaq oo kale gabirta in la furo xaaram ayaa qabtiya laakiin usuma sheegna haddi meelun hadafi hal qodobna may waaha sheegay laakiin way waa hal qodob ahaanga intiri safiinada lama intiriidi musaf masul musafi wa hamluhud masul musafini qodob gaar ee kaweeli safiinada hamluhuna qodob gaar ee kaweeli mayna ka dartay dalaagna ka dartay tumanka saas ahaytiye baynaba abu shujaaga dalaagya ku tabi masul musafi wa hamluhun hal qodoba kaweeli thamaaniyatu ashyaa kaweeli marka wal iskhilaafsan keel ma jiraan markun saas waa way harumay haaram ahaaday bilxayli bisabi lxayli aadadii saabtiye wanifaasi bisabi nifaasi dhiigii dhalmadii saabtiis thamaaniyatu ashyaa sheeyaalo siyeed ayaa xaaram ahaadaas assalaatu salaada xaaram ahaadaas an salaad tukuto gabar aada qabto ama gabar umulka jarta xaaram waa shariga ilaahay haddii tukutoon muka ansaxow mayna daliilan aha hadiis wiriyaw imaamu bukhaari lama boqol saqalnu isiyeed raqam sheeyey iyo imaamu muslimna weriya raqamka sidee dadka sideetamaadka weriyaw an abi saciid alkhudriina laku weriye radi allaahu canhu may laku weriyeyhe macna may ka wadeehe may ka wadeehe soomka waana soomka may ku haaram ahaadee erinay salaada haarame soomna haaranga ku ey salaad i soomba maana salaada korta maana sooma korta gabar tooba aada qabta qur-aanna ma akri korta qur-aanka ma akri korta xadiidkuna haddii sheegane mayba yaa daliilin oo nabi saciid alkhudri laku yiri radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alaihi qaala meere fi lmar'ati waqad hal su'ila la warsay an nuqsaani diiniha gebro axaadiis gaara ma sheegaan nuqsaanu diini walcaqli saas nuqsaanu lcaqli gebirta nuqsaanu diin shee may kumada yaa rasuula allahi lehri markaasaa rasuulka may ka fasiraya alaysa idaa xaadad ma ahaana miyaa gabirta haddii aadaan kooyta lam tusalla ti intukudaan walam tasum waana ansooman waana intukudaane waana ansoomana ma aha wataqdi lxaa'idu naagda aadadan kooyti haqadayaase wa nufasaau naagda dhiig dhalmada umulaka jarti asawma soonka haqadayaas walaa taqli salaata salaadama haqadayaas raxmata min rabbilcaalamiin markumay xaaraam ku aha gabri aada gabta inay salaati ku taharamo kadna soontono ku xaarame markii aadadiya xeelshay dhammaad muddatul xeeli madii dhammaato amba madidii umuliya dhammaato soonkii walika qadaawi haqadaayaas laakiin salaada mal haqadaayaa raxmatan waay ma weelay lirafci lxaraji walmashaqati mashaqada yaa lan diiday soonka sanadkii tumo ilaan bilood halmara kooye hal bil bes e waayus halkaas bil markun maadaama hanta karuraan qadadiya walka waajibii ciladii oo cilatul mashaqati iyo meelu kubati maadaama cilada meelu kubati xogun ahaan soonka qaldadiis waajiba nagdaas laakiin salaada bil kasta maadaama dowrida aadada kooyaas salaad intii aad markan bil kasta qadaay wali kootabi hoobleer mashaqi xaraja kasuun diinta ilaahayne magaasidi ayaha ku horjeeda saas daraadiya rafaca allaahu yacni an qadaai salawaati alfaa'itati fi zaman alxaydi yaa ilaahay gebro ku korweeli raxmatan calayhina nahraysaws nahraysaw iyo warafcan can ilxaraji canhuna xarajkii iyo cariirigii oo laku korweelaw may ku haaramaha gebirta garaa'atul qur'aani qur'aan inay akhriido ku haarama gebir aada gabta amba umulka jarta qur'aan ilaahay akhriyooshay xaarama kuyi ma akhri korta ilaa adkaartis maahin wadaa waxyaaba adkaartee maahin rawaahu ibnu maajah yaa weri xadiid shan boqol iyo sagaalun ili raqam sheeyey an ibni cumara radi allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam ilaah rasuushey meerhay laa yaqra'u ljunubu kii janaabo qabay ma akhriyaw wal xaa'idu naagdi aada qabtin ma akhriyaas shay an shay oo min alqur'aani qur'aanka kumid ee qur'aan haan min akhriyayan ilaa haddii oo markaas ankoyta maala waxyaabo oo tacawudka iyo waxyaabo oo tasbiixo oo kale eh oo qur-aan haana nin akhriyaan tasbiixan nin akhriya haddii igmaayin wamasul musafi kutaab garan taabadooshee ku harame gabri aada qabto waxamlu xamlul musafi kutaabka garan koronqaadooshe ini aadi gibirta qabto umulo qabto kutaab quran kor kutaabad haarama ku et ini humbaarto koronqaadoon haarama ku et liqowlihi tacaala ilaahay goolshee daliilinga taasna laa yamasuhu kitaabkii ama qur-aankii ma taabadaw ila almutaharuuna haan la daahiriyey ima daahir gaadeen maahin suurat lwaaqica aayadka toddobaatan iyo sagaal waliqowlihi sala allahu alay wasalama goolkii rasuulkana daliilan ay aayadkaas caamnimadiis khasasaw meerayhe allaa yamusa alqur'aana ilaa daahirun qur-aanka ani an taabana ilaa qof daahiree mah yaa waxyaaba aan leeyin waxyoodii kuma dawaari ilaahay rasuulshay markan qur-aanka taabashidiis musafka iyo koronqaadowshay lamadaba haran oo ku ete rawaahu daara qudani waa wiri xadiidkaas marfuucan waa maalig maam maaligna weriyey filmuwatayaka weri mursalan usoo mursalay xadiidka may ku haaramaha gabirta dukhuululmasjidi masaajid inay gallo haaramku eh meel baynamaa safiinada raas almuruuru filmasjidi yahayt in khaafa talwiitha saasa raasi abu shujaacna mayliya abir tacbiirka waa isku midle waay masaajid ini dhahgal gabar aada gabta haaranga ku et waay haddii ka obsadaas ini mayle raay aadadii amboonhayne damkii ima dhiiggii iyo ini masaajidka deer haddii ka obsadaas maadaama masaajidka beytullaahi ayaa daahir ay laakiin haddii khoof injarna oo ammaan ata zamanka hadduuna roogna oo kale yacni qalab jaro wal jara markaasay haddii dhinow inti ku gal dhini kalen ku barta kanagaadow ka haarame laakiin masaajidki inli albaabkan ku gal albaab kalen ku bax korta hoob masaajidka ini wal deeraanba aamin laku eey wailaa fayaxrumu calayha almukthu wataradudu fiihi dukhuulu lmasjidi laari dhahamarowshay yaa ku haarame hoob iyo saas ku obsadaas waay nagaado ku abku dornyimaanamka dhah nagaado korta may ku haaramaha dawaafna haarama ku eey may daliilin ah lima rawaa abu daawuud lambol sodon ilama xadiidka ragam sheeye an caiisha radi allahu canha can rasuuli llahi sala allahu alay wasalam ilaah rasuushey gaala meerhay laa uxilu lmasjida masiaidka min halaaltoyaa wayr nabaga ilaahay lixaa'ilin nagaada gabta walaa lijunubin qof janaabo gaboona oo janaabo qaba oo goboos waajib e qaba naman halaal weeldoyaa wayri wahuwa maxmuulun xadiidkaas may likuhumbaari tafsiir ahaan calaa maa dukira sida laha husi yaa likuhumbaari haddii ay masaajidka ni waldiireen qof sidaas masaajidka maha dhaha gala korta hooba kala ambanaanyi maana maka dhaha nagaado korta kan janaabada qaba masaajidka dhaha mara kor laakiin maka nagaado kor usuun marow shay malku reebaw usaleen khoof walku dhiyaw male laakiin maka nagaado kor lamaadi ooba nagaashid mamnuuca kod gibirta aada qabtoon masaajidka maka nagaado korta may leerahay lanka janaabo gaboon masaajidka marka nagaado korto dhaha marooshay lanka oo janaabada gaba dhaha mara kor marook mayli kuwede maana ilbaabkan kugal ilbaabkan ku baxa kor biduuni mokti soonka nagaadan gabartina saas weelo korta laakiin hoob ye aamin at waa shardigaasa ka hirin yahay hoob ye aamin at hoob ye aamin at waa mayba daliilin aha xadiidkii cishana daliilangay an caishata radi allahu canha qaalad meertay qaala lii rasuulu llahi sala allah alay wasalam ilaa rasuushay mayin eray ertay may wiriye muslim ma wiri geershayba naawilni al khumrata min almasjidi ma erhay nabaga naawilni macnaa yoo aada qabto ma erhay sijaayidii insheen oo masaajidka inkasheen erhay nabaga sala allah alay wasalam faqultu meere ertay inii haydun yaa rasuulallah ilaa rasuushu an aadi qab xeela qaba faqaala meere rasuulka ina xaylataki aadada laysat fi yaddiki yaddiki fi yaddiki aadada galantamaka wadato meerayhin naawilnil khumrata khumrada insheen may galantaa ka hayta aadada maanishe may waa maana hoob masaajidkaba kiinku deeraan marka intaas may daliilin etaa hoob masaajidkaba inka dhiyaan may leeraay walba in deeraan masaajidka dhaha mara korta gibirta وعند النسائي ما هاي جسك كواد بقول أفرتن إسديد طلبة عن ميمونة ميمونة الكوري من أمهات المؤمنين رضي الله عنها قالت وتقوم قماسي إحدانا توتان بالخمرة سجايدة إلى المسجد إن قاعدة سيارتي مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم فتبسطها في ذياس وهي حائض يو آذ قبت سجايدة أم يقولوا له ولاش دوغ ما يبدلين أين مركم إني دبن لها إن جبرتها والبن كديران مساعد كو أمام بإيه إني دي مساعد كدير بكو آمن أت مساعد كدها مركورت كنا قالوا شيء ليل ديدة ماهن may ku haramaha gibirta dawaafa ku harama inay masaajidkii dhaha dawaafta xaaram waaye kacbada kacbada howlal kacba ilaan salaada lamid iyo dawaafka nabaga sida sheegay ilaa fargaga salaadii dawaafkan dhehayta bis ee may wahaa dawaafka hadal oo kheer ayaa la siinbinaay oo oo oo rafath an hayne may la raay oo faahisho an hayne hadala kalaama ka binaawan dawaafka oo kalaam macruuf ah laakiin salaada hadal ma ka binaan dhartiis intaasa fargeen dhahayd laakiin lan daahir an hayne ma dawaafa koro kacbid ilaahay روى الحاكم ما يوريي وصححه حديث حاكم وريي وانا صحي ويلي دليل ابن عباس الكوري رضي الله عنه قال ما رأي عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسوشي ما رأي ان الضواف ضوافك بالبيت كعبد الهي للضوافاو مثل الصلاة الصلاة اوكل ويري إلا أنكم إسن تتكلمون حضلاسا أو ورماسا ضوافك دتيسك ورم كورتان فمن تكلم لنك ورم ضوافك سوك جر حضلاو فلا يتكلم أي ورني إلا بخير خير لك ورمو يري خير لك ورمو taasna marka dawaafkan haarama kuwey may kale haaram ku ahaa gibirta aada qabto xeelka qabta wal wadu wadi haaram kuwe wada maylikjeeda jimaac ini may waaha mubaashara kulun jimaac lalasuubi wadaadshi iyo ini seedan xaaram waa sharciga liqowlihi tacaala ilaahay goolshee daliilinga factaziluu dheerada ku fogaada iri qur-aanka suurat lbaqara mar yasaluunaka can ilmaxiili qul huwa adan ilaahay saaseer yasaluunaka muxamadow may ka warsaan can ilmaxiili aadadii i axkaamtii aya ka warsadaayan factaziluu dheerada dhandhewaleri annisaa naago ku dheerada aninisaa macnaha can ityaani nisaai naago ka dhawaatan jima ahaan fil maxiili aadada zemanshay naagoo ku dheeraada walaa taqrabuuhunna anka dhawaateen xataa yaduhurna ilaa yoo ku dhaarnaada anka dhawaateen macnisha maylik wede jima ahaan ima baashar ahaan ninka dhawaateen waaye sakela laakiin gabirta aada qabta nijaasma zamanu jaahiligii oo kale ya naago meelika gaara jari madiyo aada qabaan cadamal qurbaga qur-aanka sheegaa may aha jima ahaan ninka dhawaateen ila baasharo laakiin la sheekaysadow i istaabadow i kaasay macruufu aadi waayo sharciga ogoli may la diideeyihiin yo oo aada qabta inay hartishe iyo inay seedaan taasoo tan la diidaw walaa taqrabuuhunna an dhawaateen jima ahaan ninka dhawaateen hataa yaduhurna ilaa gabro ku daahir nagdaayno oo oo aadadii ku goboysadaayan fa idaa tadaharna haddii daahir qaadaan aadada ku goto waana ku goboysadaan fa'tuuhunna an seeda haweenkin waayaer ilaahay min xaythu meel ungu seeda amarakumullahu ilaahay siin amri ina allaaha ilaahay yuxibu tawaabiina haan towbasheenoo badan ya raallikii wa yuxibu lmutatahiriina haan daahir qaadasho badanoo mar welba isdaahiryaayaaw cibaadaysadaaw yaa ilaahay raallikii ajeeladee subxaana wa tacaala suurat lbaqarati aayadka lamboo labaad ilamoy walmuraadu biictizaalihina naago markii ilaahay leey factazilu nisaa naago ku dheerada ku dheerada markii leey ictizaalka macnishay tarkul wadi waay dheeradow kale ma ee naago nijaas ma ee yani wala la la-aamee wala sheekaysadee wala baashalee laakiin may waahan inji maacdeen waayo intii aada gabtaan qabaan wal istimtaacu tataabadoo ku harame bimaa bidin lagu taabada bayna sururati surudi war rukbati haduunta intiin dhahayd jilibkii kurka intan dhahay gabro in lagu taabada xaaram waaye jilibkii kurka intan dhahay gabro in lagu taabada xaaram waaye wal istimtaacu tataabadoo ku harame gabro bimaa bidin lagu taabada bayna sururati hundhurtu waay hundhurtu meeljada kurka iyo war rukbati jilibka musaafadaasna jimaacgana haaramo musaafada oo ukurka iyo jilibka intan dhehaytana ni jir ahaan lagu taabado lanshe ku taabada oo may waahan haarama ku et wali oo ukurka ku koreey amba jilbo ku hooseey aadi waayo taas iyo aadi qabta yani way waamayba daliilinga hadiidkii wili abu daawud hadiidkii wiriyaw lambooltuma ilaa marka gamsheeye an cabdillahi ibnu sacdin laku yiri radia allahu canhu أنه عبد الله بن سعد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء ورسدياره ما يحل ولا إن حلال هذا لي أن من امرأتي ناقدي وهي حائل ناقدي وآذا قبت ما حلال إن ناقدي إلى رسول شيء قال ما إرهي رسولك صلى الله عليه وسلم ما إرهي إرهي لك أذمي لتا ما فوق الإزار هوس قندق ولكسره ولتا إرهي وهي حائل قال ما إرهي لك أذمي لتا maa fowgal izaari hoos gundiga wali ku sarhay oo led macnaha maykiin banaana gorgorada meelika agdo wali ku sarhay hoos gundiga saasalikaweda ay fowga maa yasturuhu lizaaru wal izaaru maylika jeedaysa marada oo jismiga asturaasa kurka iyo haduuntantan dhahid ka eg waay culimmada maybaka iska waafigeena ajmaca alculamaa mayka iska waafileena calaa ana nifaasa madi aadi haddii lagu sheekoy xeela lagu sheekoy nifaaska umulan aadada xeelka lamida kalxayli fi jamiic maa yaxilu walalwali xeelka lan banaanahay madii naagda qabta nifaaska madii qabta umul qabtoon wal an banaanahay wali wali xaaraamku ee aadada xeelka sabtiis xaaraamka eh nifaaska dhiig umul madii ka jartoon xaaraam waay walaayo waxyaabahaas iskumad waay ahkaamtiyo marna mashalan bahayaan halkaas mayan ku banahe xeelkii aan ku bana way harumay haram ahaaday بالحيل بسبب الحيل آل سبت والنفاس بسبب النفاس نفاس كسبت ثمانية أشياء شيء لسيد يا حرم هذا الصلاة الصلاة حرم هذا والصوم صوم حرم هذا وقراءة القرآن القرآن لا أقرأ حرم هذا ومس المصحف كتاب قرآن تاب شي حرم هذا وحمل حمل المصحف كتاب قرآن بارو شي حرم هذا والدخول المسجد مسجد لقالوا حرم هذا والطواف الطواف حرم هذا والوضوء جماع حرم هذا والاستمتاع الدار حرم هذا ama ka raaxayso bimaa bedin lagu tataabado beena sururati ukurki urukbati jilibkan dhahay waya harumay haramahaaday antaas aadadii waay kii janaabada qabayna fiiri marka waya janaabadii migil haadoy bilaan haadoy migilna janaabe qaba kor bilaangna qaba korto mushtarag waay waya harumay haramahaaday cala aljunubi laakiin janaabad qabi korshay magili bilaan wali haado ma haram ku ahaaday khamsatu ashyaa sheele shan ay ku haram ahaadaa suun shan shea haram ku ahaade safiinadii liya raasi lituwal kalma isku mid leh waa masul mushaf iyo wa xamlul mushaf yallama inshal tiriyaasiye meeluna abu shujaaca halaadka tiriya bes intaas way fargaga wayahrumay haram ahaaday alal junuubikii janaabad gabi korsheey khamsatu ashyaa sheyaal shan ay ku haram ahaade asalaatu salaada ku haram ahaadaas wagaraatlqur'aan qur'aan akhriyo ku haramaade wamasul musafi kutaab qur'aan taabadoo shay qofu janaabad gaabyaa ku harame waxamlow musafkii humbaaro shay ku harame koron qaadoo shay wadawaafu dawaafa ku harame walubthu nigaadoo ku harame filmasjidi masaajidka nigaad masaajid marka nigaad korlan janaabo gaba laakiin dhaxa mara kor waay sida hoo dheebunaha sheegni usuun intaasaa ku harame antaasmay baa daliil nga ahan liqowlihi tacaala ilaahay goolshay salaada ani haaramku aad qof janaabo gaba ilaahay meerhay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamu maa taquuluuna walaa junuban ilaa caabiri sabiilin xataa taqtasiluu saase eri ilaahay subxaana wa tacaala suuratu nisaa afartun iyo sede suurada nambar sheeyey aayadka nambar sheeyey meerhay laa taqrabu ahlu iimaanka lagnaadi mabdagaas dadka leh salaad anka dhawaateen yaliri anka dhawaaten amaakina salaad ya lika weyda macnaa meeli salaada lika tukadaa inseetan masaajidka iyo geersha iyo meelahaas inseetan marka saas waay masaajidka iyo meela amaakinta salaada wa antum sukaaro isin oo sukraasintiinogey kor khamri la dhamma jaray banaana jari qabla alislaam hataa taclamu intiisan ku ogaadasaan maa taquuluuna wala isin ka goolasaan hadalkiin ilaa tamyiis ku deerasaanoo cagliin ha ku nagdaw walaa junuban kan waay mahalushaahidka marka uun hadfadaan walaa junuban isin oo janaabo qabtaanna anka dhawaatan amaakina salaad ilaa caabiri sabiilin isin oo wadi gudba oo kale haddii masaajidka dhexmaraaso dhini kalen ku bahaasama hataa taqtasilu gaayada laka hili marku amee banaanadee salaadii iyo masaajidkii imee banaanadaanka nagaadowshay ilaa laku gaboysaa waay hataa taqtasilu ilaa isinku gaboysadaasaan falmuraad marka saas waaye may kala jiray xadiid imaam muslim weriyo iyo keershay lagu weriy an ibnu cumara radi allaahu canhuma qaala إلى إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر ما ريه إلهي رسول شهد يقول لي لا تقبلوا صلاة لا تقبلوا صلاة صلاة ما يقول هذا ويره إلهي رسول شيء بغير ظهور ظاهر لان لان دهارن قبل صلاة ما يقول هذا واتنا مرك صلاة لان ويس لان إيه أم بلان جنابة قبل صلاة اسمع أنسحاس تاس ساسا ين يلك أقول وهو يشمل طهارة المحدث والجنبي حدث الأصغر إيه حدث الأكبر بها كل مياس مركون ويدل على حرمة الصلاة منهما قفكو جنابة قبا إيه قفكو أميل الرهاي حدث الأصغر حدث الأكبر ولها ضب صلاة كهارة ما هذا سكل شو صلاة لن دهر لا تقبل صلاة بغير ظهور حديث كاس إمام مسلم غير شيء وري ابن عمرنا لهك وري ياساس كأدي واي أرنتازنا كأدن may kale haramaha qofka janaabadgaada kacbad ma dawaaf karo dawaafa dawaafa ku harame walubthu nagaado ku harame fi masjidka nagaad nag masaajidka nimka nagaado kor may kale waya harumu kanka damba may waa weysi laanti waa markuu hadathul asghar waya harumu haramahaaday alal muhadithi ki hadathi hadath gabe weysaadis burti weysaada asbaabta buriyaas badanaay tahay sheegnay thalathatu ashyaa shiyaal sidaya ku harame lanki weysaadis burti waay ma akhraja sabiili lamadi wad wale ha ku bahi weysaada buri farijay maqulshay ku bahi qof magala iyo qof balaanga ajnabi ee kabiira istaabadeen jirshooya weysaada buriyaay may kale buriyaayay ha ernay hinka qubulshay madubirshay taabaday galanta dhanaadee laka taabadi ambilankeel ku taabadi iyo weysaada ku buriyaay waxyaabahaas oo dhan ha sheegni wal alwali weysaadi buriyaay qof weysaadis burti may ku haarame ini salaad tukudo ku haarame ini kacbada dawaafo ku haarame ini kutaab quraan taabado ku haarame ini kutaab quraan humbaaroon ku haarame dishay waay safiinada afaraka dhakaas kana sedika dhiki maana masul mashafi wa hamluhu waa iska daro hayus الصلاة صلاة ويا حرم حرم هذا على المحدث كي حدث الأصغر كقابي كرشي ثلاثة أشياء شيء سديا كحرم هذا الصلاة صلاة كحرم هذا والطواف الطواف كحرم هذا ومس المصف كتاب قرآن تابدو شيء كحرم هذا وحمل وحمل المصف مصف كتاب قرآن هم بارو شيء يا كحرم هذا ما إن الدليل إنها ها حديث إمام البخاري imaam muslim iska waafaqsiyiin lihi kun shan boqol konton afar raqam sheey waaye xadiidka imaam albukhaari xadiidka muslimna lama boqol labaatan shan iyo raqam sheeyey abaa hureerana laku yiri an abi hureyrata radia allaahu canhu an nabiyi sala allahu alay wasalam ilaahay rasuul sheey meeku yiri qaala meerey rasuulka alleh laa yaqbalu llaahu ilaahay ma ogolaadaw salaata axadikum midkiina salaadiis ahadkiin salaadiis ilaahay ma ogolaadaw koo isinsiinkumadae salaadiis ilaahay ma ogolaadaw eri idaa ahdatha haddiiuse hadatho hataa yatawada ilaa isku weysaaysidaw haddii weysaayis birto ilaa ku weysaysida marka waxyaabahaas o dhan aa daliilin eh markun lan weyse laan eh salaadnama ku ansahaas dawaafka cabadil ma dawaafi kor kutaab quraana kor man qaado kor maana taabad kor ilaa haddii laruuri jarto oo may lerahay kitaabu salaa inta may baanin ku galaana geeka kitaabu salaad yaa ku galaana kitaabu salaa kitaabu salaad yacni kitaab maylare ha sheegni kitaab haddii aad dheegdoba maylka jeede wal kulmiya maa yashmilu yacni calaa abwaabin wa fusuulin wa masaa'ilin halare kitaab wal hoos ha hoos galaayaan waaye baab i fasal i masaa'il waxyaabahaas oo dhan wal hoos gooyaan kitaab lare kitaabu salaati haada kan kitaabu salaati salaadii ahkaamti ayaan kitaabay waaye kitaab ahkaami salaati macnaga saasu kama in kitaabiyaa ahkaamu salaad aan kitaabay kitaab salaada xaqiiqadii eh ikhwaani fillaah wa xaqiiqatuhaa salaada xaqiiqadii eh iwa cadaduhaa salaada tira ahaan meega waay saasa ahkaamta saka sheegi doon salaad haddii leera wahiya afdalu lcibaadaati albadaniyati aldaahira cibaadaadka badaniga eh oo daahirka eh oo hubnaa daahirka ablaka suubiyaaw ta anka fadla badan waaye may leerahay haddii salaad baad dheegda cibaadaadka bedeniga tanka fadl badan waay fadlaga ma hakiigay leerahay soon hakiiga fogahadasa sheegayaan afdal lcibaadaat albedaniyati daahira asalaat waay uma madaas asoomu hakiiga uma alxaju hakiiga martabada xajka kan sidaad hagale uma azakaatu zakadan kan afaraad waay salaada farad sheeh salaadama inshalbahaas dabcan faral i sunno inshalbahaas salaad haddii aad dheegda salaada faralka ana afdalu lfuruudi wal alwali ilaahay bini aadamka ka farad weeli faralka anka fadla badan waay ilaan sheega usoo waajib ay farada isla ay yaa naftiis owlawiyaada lee shal qiimo badanyi oo shal sareey markan faralka salaadana salaadatan faralka ana afradu lfuruudi waay afdalu lfuruudi inti farada ilaahay bini aadanka saari yaa anka fadl badanyi nafladii sunnada salaada sunanta badanyin soo maaha sunantana ma inka fadl badana yani sunnada salaada anka fadl badan wa nafluhaa afdalu nawaafili sunniyaalka oo dhanta anka fadl badan waayo salaada luga ahaan may larhey markii oo la tacriifiyaa asalaatu lugatan adducaa waa lare duco mutlaqu ducaa haddii adiiba ducaayto qofka bini'aadankaba aadan ducayta macnashe marka salaad waay mashruucideena saas waay qur-aanka saasa oro mutlaqu ducaa ayaa larhe mutlaqu ducaa duco la itlaaqi yalaka jeeda salaada ducaada haddii bini'aadan aadan ducayta macnashe salaada le fasalli calayhim ina salawaatika sakanu lahum qur-aanka markii le in ducaay waay wa sharcan hega sharciga salaad maylare fugahada sida ereen kamaa qaala cabdulkariim araafici sidii oo imaam raafici ari araafici cabdulkariim araafici min fugahaa shaaficiyati lmutaakhiriin ayaa kumid ayey naglan isulma ha ku guuriyay aman sabaqahu dadki isuku horeeyay ha ku guuriyay ma erhay salaada aqwaalun wa afcaalun salaadya ayaa ya tacriifi ma erhay aqwaalun wa afcaalun waay aqwaali afcaal muftataxatun laka furfurdaayo bitakbiiri mukhtatamatun bitasliimi salaataasa lare way waa ha hadal iyo aqwaal aqwaalka markama inshalbahaase gool waajib eh i gool sunne eh aqwaal waajibat waa manduubad yacni salaada markii aqwaal loley aqwaalka qaar waajib waaye مثلا زك مركات قرآن صلاة قراءة أكل ركنوا أي سوما مركات أكرياس الله أكبر تكبيرة الإحرام كأكل gool waajib ee salaada ka jar waay rugno waay tashahudka tahiyaadka oo kale dambe saas waay marka aqwaal waajib eh i aqwaal oo sunne lamadaba madi aqwaalu li hasla galaayaan afcaalo madili liyaana afcaalmay hasla galaasee bedani ah sida may la raay qiyaamka i rukuucga i citidaalka i sujuudka oo kale waa ficil oo bedani oo faral eh waay may kale hagalee ficil qalbi ina hagalee ficil qalbi may niidiya laka jeed wal ku bahaabu ma jar markun gool farade gool sunne gool ficil bedeniya ficil qalbi macnaa arkaanti intihaayti salaad intihaayti dhongalaka jeed markisaali wal ha koobi sharci sheena saas waay salaad mayle reey aqwaalun aqwaal iwa afcaalun afcaal muftatahatun lanka furfurdaayo bitakbiiri maca niyati dabcan takbiira laka furfurde meeluku bilawdaas laka galaw muhtatamatun bitasliimi salaam wanaagsadna walkuka baxe bisharaa'ida makhsuusa shuruud oo khaas en iyo owadat waay hadal isku aadi cashwaay enma e hadalka hadal oo shardi khaas e le madila hadalo habgaar e le waay taasaa salaad lehe salaadiyeedee ahkaamtiye yageega intuku galaan insha allahu ilaa araada allahu almawla الصلاة المفروضة خمس salaado la farduyeelimaylo ahaa shan waa shan salaadood yaa ilaahay subxaana wa tacaala yabin yani farduyeeli haddii muslimiintuuna en macshar almuslimiin i kitaabkeen sida gaba shanta salaadood ilaahayna qur-aanka ma erhay ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutan salaada mu'miniinta korsho may kahaatay tiili fardweeli kitaab macnaa maktuubatan mawquuta muaqatatan waana waqti lete hiligi ad fadaasin ma tukudi korta hiligi ad fadaasin wal adkii hirig mee waqti lete waqti dhamaasoona lete walli fardweeli gohan waqti gohanga lete wa axaadiis yaha ororti minha axaadiis may kuma daha xadiis ibnu cumar radi allahu canhuma الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء ماري صلاة واجبة دليل كأتا بني الإسلام على خمس إسلام كشغل كدسيا شنتير شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلهي إن واحد ميس لقر رسول رسالة لقر وإقام الصلاة صلاة إن للدائم وإيتاء الزكاة وحج والحج وصوم رمضان saas waay xadiidkii xadiisulisraa may ka kooyay xadiisulisraa may baa ka kooya oo imaam bukhaari muslim isli weriyeen fafarada allaahu calaa ummatii khamsiina salaatan saasayrirnabaga ilaahay umutay meelka fardweelay konton salaadadaha ka fardweeli faraajactuhu kana nagday muraajicay raajici raajiciyow may larey kolba qof in aad ka nagato aad si edable aad walan warsat waay markan ilaahayow ma erhay erhay markaste hiya marki dambe sili inku khafiifa shangal sheenieri faqaala mayre rasuulka markan hiya khamsun shan waay salaado yalla ka dhaki hega muugaal cadadka i tirada inta la tukudaaw wa hiya khamsuuna konton waay hega ajarkana tira ahaan shangalak weeli ajarshoona kontonkiya la egi konton salaadoodna ajarshe laa yubadalu lqowlu ladaya saaseeri ilaahay goolna mal bedelaw sidii anan ka dhawaagi waay aan agtay albukhaariyu saddex boqol afartun ilama muslimun boqol lihidun isede wakayruhuma hiya khamsun min xaythu lficli falka i tukudowka shan salaadood tukudaanun hiya khamsuuna konton waay min xaythu lajri hega ajarkana konton waay markun salaadoona ni farad weeli salaadogaas waay oo shantee asalaatu salaadii almafruudatu lu farad weeli khamsun shan waay salaadoona ni farad weeli shan salaadood waay marka insha allahu tacaala salaado yoo e may waha waqtishoo i salaadkaas hiliga galaas duhur amanta galaw i amanta dhammaadaw oo gaadiyo walaya inshal bahaas may la raay asarka amanta galaw amanta bahaw meega oo waqti leey asarka saas oo kale maqribka i cishaad islaa subax halhala in sheega doogna i wali ku demba hakaame dersigii geeka kow i tobanaad antaa yaanayaa ninka ekaadee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu